wasaaradda walbarashada dowlada federaalk soomaaliya oo fuliyasa barnaamijka bar ama baro ayaa weliba horey fursado walbarasho beesalaangeen ku hirgeliday deegaano shalduwan oo ku tarsan gobolada dalka walibana wasaaradda iyo saasoo kale konton sano kadib manhajka walbarashada qaranka iyo deersaday degmada muqokori oo sanooyin fara badan ay isukumoganahay manhajka walbarashada qaranka hana ku mid odayaalka dhaqanka ee degmada iyo waalidiinta iyo weyba sheegana in owlaada degmada muqokori iyo walka baradeen manhajkii walbarashada afartilajiyay degmadaas walibana iyo ku hadalena inay si eedeenka faraxsanyiin sallahan dersi manhajka walbarashada cusub iyaalka ka jaran walbarashada waxaan u malaynayaa konton sano ka bacdigeed dowladdii isxilqaamka intaan la eg samaysay laga soo bilaabo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka tacliinta sare ilaa soo daadeji intaa ku soo xigto oo dhan waxaan u malaynayaa mahadcelin waa idinka mudan yihiin soo maaha hawshan maanta idinku yeernay waa inaad buwaagtaas guddoontaan ka mahad celisaan waalidiintu ay ku koontaroolaan ardada agabka intaa la eg ee juhdiga intaa la eg ku baxay ee qiimaha intaa la eg ku kacay ee hadiyad ahaan laydinkugu keenay ee dad idiin damqaday oo dowladdiiniyo idiin damqatay ay gacanta idinka soo saartay inuusan baylah noqonin oo uusan lumin oo ardadu aysan ku ciyaarin oo aan la jeexin oo aan lagu ciyaarin waxaan u malaynayaa agabku intaan yartaa waa sanbal oo keliya laba baabuur oo buuxdaan dejiyo halkaa igu xahaysan arday kasta oo ardadii mashruucan ka diiwaan gelinin ka midii wuxuu heli doonaa buugaagtoo dhammaystiran hadday tahay kuwa wax ku qorayey iyo hadday tahay kuwa wax ka qorayeyba
dowladda dhexe soomaaliya ayaa mahad mudan waxayna xusuusiyeen taariikhihii horeeto oo toddobaatameeyihii aan ku soo waxbarannay ayayna xuseesiyeen way ku mahadsan yihiin waaan u mahad celinaynaa dowladda dhexe ee soomaaliya hadday wasiirka waxbarashada ay tahay iyo haddii dowladda oo dhamm ay tahay waxaan u mahad celinaynaa fartiintii dowladda dhexe ee soomaaliya wasiirka noogu soo dhiibtay wasiirkiina oo u soo dhiibay macallimiinta iyo wixii la halmaala indhahaan ku haynaa waan haynaa waan uga mahad haynaa waan haynaa horteenna waa kuwa yaalla waan uga mahad haynaa ilaaha ku mahadsan dowladda marka waxaan ka sugaynaa waxyaabaha oo kaleoo dhiman dad hadduu meel joogo uu badan yahay inuu codsado codsi iyo maqaano sheeg ka hari ma hayaan waxaan dowladda ka codsanaynaa marka waxyaabaha kale oo dhiman oo waxbarashada ka dhiman wax weynaa dhiman dadku hadda inta la liisgareeyey oo wax loo keenay waxaan leeyahay marka waalidiintu nasiib ay leeyihiin aad iyo aadan waalidiinta maanta haddaan nahay aan u nasiib badan nahay cid kasta oo noo suurogelisayna ilaahay baa noo suurogeliyey waan u mahad celinaynaa allahaas ciddii dadaashay oo noo keentana waa ku mahadsan tahay mahad iyo mahadi ha ka gaartaan leenahay ardadana waxaan kula dardaarmayaa ardaga waktigu waa sayf baa la yidhi intuusan adiga ku goyn baa la go'aa iminka wakti baad haysatiin waktigaas inaad ka faa'iidaysataanna waa waajib muqadas
marka u horrayda waxaan u mahad celinayaa dowladda soomaaliya waxaan u mahad celinayaa wasiirka waxbarashada ee faarax cabdulqaadir walaal jiraad tahay ahal jiraad tahay waxaad qabatay bar ama baro waxaa hirgelisay xafiiska dowladda soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha barnaamij la yidhaahdo stabilization oo xasilinta la yidhaahdo meelaha dhibaatada laga xureeyey in barnaamijkaa laga hirgeliyo gaar ahaan waxaa hirgelisay wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya waanu mahad celinayaa dhammaan anoo ku hadlaya magaca deegaankan wasaaradda waxbarashada kaalinta muhiimka ay ka qaadatay gaar ahaan waaxda la yidhaahdo ama qaybta qaabilsan mashruucan la yidhaahdo bar ama baro qaybta qaabilsan runtii waxaa la qofka dadkaan ku shigan ilaahay kuma shukrin reer muqokuri waa dad tayo leh waa dad dadnimo leh ka faa'iidaysa kala waxaan leeyahay wasaaraddu kuma khasaarayso baahiyaha dhiman haddii soo dhammaystirto annagoo tan uga mahad celinayno